raadiyo baydhabo waxaad kala socon kartaa wararkii ugu dambeeyey warbixinno barnaamijyo wareysiyo iyo kuwo kaloo aad u fara badan oo ay shacabku ay ka heli karaan goor waliba iyo wakhti waliba ballanteenu waa raadiyo baydhabo isha warka
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiin fayla dhugunsadayaal ha ka dhowaada warka hamiignimo ee warbaahinta raadiyo baydhawa qodobaduuna siinka haynaysiina faahfaahintii oo ka dhiigi doontaan weliba iyo shalayina madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo magacaabay guddi cusub booliska dowladda federaalk soomaaliya oo faahfaahin kubiyey tirada dadkay ka dhimadan qaraxii geeka kudhihi magaalada muqdisho malaaq axmed xaaji xasan oo kamid ah malaagyada maamulka koonfur galbeed oo ka baaqi in lala shaqeeyay dowlad goboleedka koonfur galbeed wasiirka amniga dalka oo ku hadalay qareero dowladda soomaaliya oo habandhigtay sooyaalka taariikhda shidaalka dalka madaxweyne deni oo siixadan sheegay inis madaxweyne farmaajo hore ingoreji arrimaha doorashooyinka dalka ololaha ururada siyaasadda puntland oo geeka bilowday kulunglunku hadalaya amniga oo lakoqobaday magaalada boosaaso ee maamul goboleedka puntland akhbaaraadka binaankan weliba una siinkahayne morocco oo diyaaradaha duuliyaha anlaha ayna ku helay dalka turkiga hamiin fayle dhugunsadayaal waa hamiignimo sabta ee taariikhdan iyo ka eedanta labaatii shanta bilo sagaalaad lamadukii labaatii kowta intaas waliba iyo haayana qodobada faahfaahintiio un warkaan hamiignimo siinkahayna in isdiyaariya kolko dhow iyo oo dhammaystiran amiin fayle dhugunsadayaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen yaa geeko sabtay ee magacaabay gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka baay uusoon xilku qaadis ka sameeyey gudoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga gobolka baay sida faahfaahinta warkunguusaneyn kafiriyow xasan aadan khayr xasan jookar madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta garen yaa geeka sabtada hayti magacawi gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka baay uu so-oone xilku ku qaaday gudoomiyihii hore wareegtaha kubati xafiiska madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta garen yaa hilkul ku qaaday gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka baay uu so-oone magacawi isaaq maxamed isaaq oo bedelay gudoomiyihii hore sida oo kalena madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta garen yaa geeka useyne magacawi guddiga adeega garsoolka maamulka koonfur galbeed guddiga uuse magacaabay madaxweyne lafta garanya ku koobanayaan todoba xubnood mayban uuse gudoomiyey linkdhakey axmed cali muuse islamarkaana mayba uusina qeyb ku hayay heer ilaaliyaha guud ee maamulka koonfur galbeed aadan mukhtaar suuriye
ideeda mahadsanyi xasan jookar oo faahfaahinta warkaas ninfiriayay dhinay kaleed malaaq axmed xaaji xasan oo kumid ah malaqyada maamulka koonfur galbeed yaa geeka bulshada reer koonfur galbeed ankabaaqe inay la shaqeeyaan maamulka koonfur galbeed soomaaliya maadusula hadalaya warbaahinta raadiyo baydhawa malaaq ayaa sidoo kaleed sheegay inay mucaradnimadii aan hayna inay wala qaldan keliya la sheegay balse yeeta inay wala saxan la sheega waa siya ona si hoosa lansheego waana si hoosa lan haliyow malaaq axmed xaaji xasan oo ku hadlayay armogasayti yaa waliba u seeray aana mucaarad aha ka nagay laakiin ma ihi koo wadanku ini xabad ku dhiidi fadaw koo ini wadanku geeko dameerko oo dogooway rarka laku dhaafay afardoodka surun ama doorado midooba lutooy iloo beelan ini dhibaato ka deerta anmin horseedaw mucaaradnimada may leewal sheega waxaan faylayn haanna saxanyin haan saxanna kama hadnagay haan faylayna kama hadnagay ilaahay kii dhaariyay konton iyo afar qof oo aqalka sare la sugaayay siyadkaagan amaala soo biyey aananta mahadegin dadka kale walaagi wax dhamaastir waa siiyey ma hadoo gaari maaha haddiiba taas adama u caarida ku aran geedka jinkaa booda boodow ma kuri umaynan ii daysadaa ma undan maka daysadaa markan een, aqlagii badanaay haddama dumay sheenay ini umud geek wal ee baran ad walnagadaasa la garaafey la korteeginaa afar laadsaa hoola kowaal ilaahay ka obsanay geeka hob wala ii barri walnagadaas baradamba ani walnagadee lan walba waqtigii wal ii hala shaqeeyo hobla la shaqeeyo waayoon dhaylada badan halku dhaafo yallaha ubagoo mayl eray fiigan doo ku dhiman ay kiisahanay waana ay ka sarnay ana maamulku maana neebayna maana jeelayn laakiin wala in sheegay walna ku sheegay xaqiiqda wale hadda ku baadi jeelade may waali cadow kale balena haddii un cadow iska nagan meelo walba maha ku baxo isgarabsaneen madaxweynaga aynu wali ku qaldan sishimeerku aan ka sheegneen usuuna koo dadhegan sidee ha nagadoy marka mayba ha ka gebagabaayey maamulkeen la shaqayneen han dhiman hab ilaahay mada kale haddana calif ilaahay inka daroon lan walaale ha ka darsadoy hawla ku qaadoona sidii hortaba haadi jartiiw wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
waayahay weliba usahaayay codkaasayti malaaq axmed xaaji xasan oo ku mid ah malaaqyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ee la hadlaya warbaahinta raadiyo baydhaba dhinii kaleda agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xaashi carabi ooyo wehelyaayan xubno ku tirsan hay-adda batroolka soomaaliyeed ayaa ku qeyb galeen shirweynaha e e iyo b a africa ee laqaqobdii magaalada london soo kaleed wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda federaalk soomaaliya injineer cabdirashiid maxamed axmed ayaa ku qeybgalay ku qeybgalay row shirkan aalada fogaan araga ee zoomka shirkun yaa waliba ku qeyb galay dhammaan shirkadaha ku shaqeeya baarista iyo hasaarowka shidaalka iyo suuqa qeena qeybta shidaalka qaaradda africa wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa shirweynaha ka bandhigtay sooyaalka taariikhda shidaalka soomaaliya iyo fursadaha kujara dalka eeya ku faa-iidaysadu kuran shirkadoogasi shirweynaha e iyo b a africa ee liqoobdii magaalada london ee caasimada dalka ingiriiska ayaa waliba sidoo kaleed ku qeyb galay dhammaan shirkadaha ku shaqeeya baaritaanka iyo hasaarowka qeybta ee shidaalka iyo suuq qeybta ee suuqa qeybta shidaalka qaaradda africa dhugunsadayaal warkii hamignimo ee warbaahinta raadiyo baydhabo ayaa weli dhugunsada hitaan ku dhowaad tuman qof yaa ka dhimatay qarax lan adeegsaday baabuur walyaabo qaraxowlaha kabuuyi oo sabtada tanga geeka ee kudhiyay agaarka madaxtooyada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan isgoyska ceelgaabta sida faahfaahinta warkungusanin kafiriyow nuur aadan xaaji xasan ee nuur kalsooni afhayeenkii ciidanka booliiska soomaaliya cabdifataax aadan xasan oo warbaahinta kula hadlay muqdisho gaar ahaan goobta kadhiga qaraxii ismiidaamintahay ee isgooska aalagaabta ayaa faahfaahinka b o so-on sheegay inay qaraxa u sufuli qof hasmiidaami islamarkaasna wadiday baabuur laha kubuuhi waxyaabo qarxow waliba xusay afhayeenka in siyeed qof ka dhimideen goobto oo uusa ka jari askari ka tirsan ciidanka taraafikada iyo todoba qof shacabee usoo dhaawaa ka sheegay inuu diiran ilaa iyo sagaal qof haanasayoo la dhigay isbitaalada caafimaadka qaarsha magaalada muqdisho waxaa saaka aroortii abbaaro afar saac iyo afartan iyo sagaal daqiiqo qarax gaari ka dhacay isgooska ceelgaabta gaar ahaan barta lagu jeekimo baawuurta aada dhanka madaxtooyada iyo huteelada ka agdhow ee, baawuurtaas xilligii ay u diyaargaroobayeen in la jeekimo ayaa waxaa soo dhex galay gaari karoon ah oo uu watay nin naftii halliga ah gaarigii ayaa ku qarxay barta wuxuuna dhibaateeyey habbaha ugu darnaatee hooyo sidata laba carruura midna saddex jir yahay midna afar jir yahay oo baawur ay wada saarnaayeen ku wada basbeelay hooyadii iyo labada carruurta ahba dhimashada guud waxay la egtahay siddeed qofood ee, toddoba qofood oo rayid ah iyo qof ka mid ah ama askari ka mid ah taraafikada booliiska soomaaliyeed oo asagana u taagnaa jagboyntiga inuu kala hago baawurta soo gashay iyo midka ka baxa dhaawacun wuxuu gaarayaa sagaal qofood waxaa jiri kara dad ay la carareen eheladooda ama baawuurtii ka agdhoweed xilliga uu qaraxa dhacayay laakiin inta booliiska soomaalida uu goobta ugu yimid oo xaqiijiyey waa sagaal qof waxaana xidhiir la samaynay isbitaallada oo ayagana noo soo gudbin doona goordhow riboodka asagoo dhammaystiranna dib ayaan idinka soo siin doonaa waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed ayaan uga tacsiyeynaynaa sababtoo ah waxa loo socdo ma ahan askari ma ahan xarun dowlo ma ahan meel ee, gaar u ah dowlo ee waxaa halkan ku basbeelay waa hooyo sidatay laba carruura oo u socotay m c h-ka dhabarkayga ah oo u socotay talaal ayaa goobta ku dhintay kuwaas maxaa loo aanayn karaa waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed ee baraaruga iskana ilaalisha cadowga ammaankiina idinka sugta ammaanka ma ka mid aha waxyaabaha laga gorgortamo bulshada soomaaliyeedna waxaan oga digaynaa inaysan ka gorgortamin ammaankooda oo ayaga ay sugtaan ciidanka booliiska soomaaliyeedna soo siiyaan xogaha ay hayaan insha allah ma ahan geeridan goobta ka timid mid qusaynaysa dowlad gaara ama qof gaara uma socdo qof gaara saas oo kale dadkii ka dhimidii qaraha welibaa ka jaray hooyo soomaaliyeed iyo lama unug iyo dhali haanasoyo saarnaayeen baabuur xiliyo maraayeen wadada wararkiiya sheegaya in khasaaraha dhimashadii aata tumishan qof miilo dhaawaan intaas ka badanyi dadkaasi aan iska jari askar shacab intaba inkastoo khasaaraha intaas ka badada kora
iideedan mahadsanyi nuur kalsooni oo faahfaahinta qodob wareedkaasni inferiay dhinaca kale madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni oo ku hadalay xiisada siyaasadeed ee dalkaha ka korortay ayaa ka baaqaynay ra-iisul wasaaraha fursad lansiiya inuu shaqadiis gudada madaxweynaha puntland ayaa caddeeyey in madaxweyne farmaajo uu siicad baarlamaanka hortiis mas-uuliyadda amniga iyo doorashooyinkan ku wareejiyay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roob leh kareed qalaasihii abril d hadalka madaxweynaha ayaa weliba uu saakeeday xilli uu soo xoogaysadahay khilaafka siyaasadeed ee dhexeeyay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble iyo ra-iisul wasaare rooble eron dhinin kaleed madaxweynaha dowlad goboleedka puntland waana gudoomiyaha urur siyaasadeedka ka ah mudane saciid cabdulaahi deni ayaa geeka daafuriya ololaha ururada siyaasadda puntland ee toddobaadkan ku bilaawaday degmooyinka qardho ufayn iyo eyl oo ku dhihi doonaan doorashooyin hal qof iyo hal code madaxweynaha ayaa la wadaagay bulshada inay shaqo adag lahakamari geeka in la diira ololaha ururada siyaasadda iyo cadeyn codeynta dadweynaha oo ee raye oo ah riyadii bulshada puntland oo rumowtay weliba nusubogaadiyay guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka puntland hay-adda b d r c dalladaha ururada bulshada ee bunsa iyo dhammaan dadkii ku shaqeeyay shaqada fayle ee qubsantay madaxweynaha puntland ayaa weliba usu sheegay iniyo aha ku dhabeeyeen hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda puntland si awooda shacabka lahankanaga iyo una madaxdiiyo hadooradayang weliban uusan maarnagay ururada siyaasadda iyo shacabweynaha puntland uusoona rajayay bulshada tartan caafimaad qaba puntland gaar ahaan sadiida degme ee shalay qardho ufayn iyo eria weliba toddobaadkan ku bilaawdaasee ololaha ururada siyaasadda ee puntland oo socdo doona muddo bil e welibana degmooyinkaas kudhi doontay labaatan shanta octoobar ee sanadka kan doorashada doorasho qof iyo cod ee oo shacabka iyo ku dooradayaan xildhibaanada golayaalka deegaanka dhini kaleed shirlan ku hadlaya amniga gobolka bariya weliba laku qabaday magaalada boosaaso kaaseyto oo ku qayb galan saraakiil ciidamada amniga qeybo iyo sheeldun kulankan ayaa weliba goobjoog ku hayay guddiga amniga gobolka bari madaxda ciidanka booliska iyo saraakiil kale kulankan oo hayay wejiga lamaad ee shirnuucjika oo kale eh yoasi weyn lanku hadalay sugidda amniga gobolka bari maadaama boosaasoya ku midata meelaha lankaeen laka qabdo doono doorashada kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk soomaaliya saraakiil ciidamada ee kulankan iskakoya weliba iyo iskaraheen in la adkaaya amniga guud ee gobolka bari islamarkaasaytina gacanbire laka qabada dadka falaalka amni darada ee jeysadayaan dhugunsadayaal weliba isin dhugunsada haytaan warkaha mignima ee warbaahinta raadiyo baydhabo unoo qeybajay dambe isla marahayna haatana akhbaaraadka binaanka morocco ayaa horaantii bilatan weliba hadeerana diyaaradaha dagaalka ee duuliyaha aan la hayna waana lankasow dronska ee dalka turkiga hasaarow sidiia wakaaladda wararka ee a f b ee hakuhigiti warbaahinta far maroc oo dalkaasiti eh warbaahinta morocco warbixintun ayaa weliba sidoo kaleed iyo baahiyana dhowr warbaahin oo maxali ah iyo ona koyasa iyo toddobaadyadii lahadhaafay xiisad ku dhex haloosanaatay ama ku teeganaatay morocco iyo dalka dariska leh ee algeria lamaadan dal ayaa weliba anta badan iska hayana dhulka muransanyi oo ee saxraha galbeed iyo ona algeria ee bili agosta xiriirkan jartii morocco waana sheegtay in dalka dariska leh uusa ha qaadahay dandaans iyo falcadowtinime xiriirka lamaada dal ayaa weliba markale uuse sii xumaaday toddobaadkan kureed markii algeria iyo arbaadi ka dhawaaqday inay hubadiiyo ku hiratay dhammaan duulimaadyada rayidka iyo hang militariga ee morocco sidii ee baahidii far moroc boqortooyadan ka taalla waqooyiga africa ayaa bilay abril weliba ee dalka turkiga ku dalbatay tumisada diyaaradaha dronska ee nasaytio nooc jowsay beyractor ee t b two iyo ona bilatan iyo heli qeybtii inka horeytay ee diyaarad ugun duuliyaha aan la hayna haabahaato waliba ayaa sheegtay warbixinta in saraakiil ciidan ee morocco iyo tababaraha ka qaadeen toddobaadadii lahdhaafi ee dalka turkiga siiyo baradan habkayoon shaqeeyaan diyaaradahan duuliyahan la hayna wararka warbaahinta ayaa waryahayan ini morocco inhesi wararka warbaahinta ayaa sheegahayaan in morocco iyo heshiiska ku how toddobaatan milyan oo dollar iyo la saxiixitay shirkada gaarka lanleeye ee baykaar ee dalka turkiga shirkadunya weliba maamulay kurii use seedengayey ee sodongayar oo madaxweynaha rajab tayib erdogan ee dalka turkiga iyo oona muddo sanado ah diyaaradaha duuliyaha aan lahayna nooca bayraktar ee t b two indhoofiyaasi dalalka ukraine qatar iyo azerbaijan dhugunsadayaal warkii hamingnimo ee warbaahinta raadiyo baydhabo ususiina dareeriya anoo maxamed yare waanahasaari intan inka dhonyi warka waliba sanahyaayay nuur kalsooni warkun warnimadan tunteedanku kulmaana nabaday